waxaan u mahad celinaynaa marka hore laamaha warbaahinta madax bannaan gaar ahaan kuwii soo gaaray goobta uu shilka ka dhacay oo ah inta u dhexaysa jaamacadda savana iyo jaamacadda africa oo ku taalla waddada xararyaale ee magaalada muqdisho waxaad arkaysaan arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulkeenna qalabka ay u isticmaalayaan sidii ay waxyeello ugu geysan lahaayeen isla markiiba goobta shilka uu ka dhacay oo ay marayeen ciidamo ka tirsan booliiska waxaa soo gaaray ciidamo gurmad ah ma jiraan wax khasaare ah oo haba yaraatee soo gaaray ciidamadeenna iyo dadka rayidka ah ee goobta ku sugnaa labadaba u ahaa qaraxyada dhulka lagu aaso ee loo yaqaano miinooyinka waa arkaysaan derbiga iga dambeeya khasaaraha uu geystay waa wuxuu ilaahay ku ekaysiiyey halkan aad arkaysaan ee ah derbigiina ma dumin laakiin qalabka ay adeegsadeen waxaa ka mid a sida laamaha dambi baarista ama marka ay qaraxyo dhacaan qalabka aan helno waxay tani markhaati u tahay ujeeddadooda ujeeddadoodu inay ahayd in ay ku xasuuqaan ciidan ka tirsan dowladda ama ay dhibaata ugu geystaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waad arkaysaan in ciidamadeennu ay had iyo jeer har iyo habeen u taagan yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in arxanlaawayaasha dhagarqabayaasha duuga ama aasa miilooyinka xaafadaha iyo guryaha ay ka soo baxaan waa taqaaniin waxaan idinka codsanaynaa inaad noo soo sheegtaan haddii shaki ama tuhun uu idinka galo qof kale ama muwaadin kale oo soomaali ah dhaqdhaqaaq uu samaynayo waa mahadsantihiin